kulankan oo ay maanta isugu yimaadeen hoggaanka saddexda xisbi siyaasi ee kulmiye ucud iyo waddani iyo sidoo kale shirguddoonka labada gole baarlamaan mas-uuliyiinta guddida doorashooyinka iyo mas-uuliyiinta xukuumadda qaarkood oo hormood ka ahaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa sida ay mas-uuliyiintan warbaahinta u sheegeen ka dambeeyey dalab ka yimi madaxweynaha oo la xidhiidha sidii looga arrinsan lahaa iswaafajinta abaaraha dalka ka taagan iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka ee dalka ka socday bilihii u dambeeyey inkastoo kulankan ay warbaahintu dibadda ka joogtay haddana markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qaybgalay shirkan guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada baashe maxamed faarax oo ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi ayaa warbaahinta la hadlay waxaanu sheegay waxaa kulankaasi layskula qaatay waxay la tahay waa u jeedaan dee qarankii ciida kama maqno xisbiyadii waa joogaan shirguddoonka golaha wakiiladu waa joogaan waxa weeye abaar bayna haysa qof kasta oo bili-aadana oo arkaya waxa dhacaya inaynu maanta nidhaahno diiwaangelin baynu gelanaa waa dhibaato weyn dadkana dhibaatay ku tahay waxaa laysku raacay laysla qaatay in la hakiyey bil meeshai abril ka bilaabmayd labadeeda ay may labadeeda ka bilaabanto maroodijeex labada gobol ee kalena rabadaan toddobadeeda ay ka bilaabanto rabadaan ciidina dee ma diiwaangelin ma geli karto intaana gobolada bariga laga hawl karo sidii diiwaangelintu uga qabsoomi lahayd oo wixii aynu markaynu abaarta ka jeesano waxaynu ku jeesanaynaa inaynu labadaa gobol sida ugu badan looga hawl galo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe oo isna warbaahinta la hadlay ayaa sheegeen iyagoo ka jawaabaya dalabka madaxweynaha ay shirkan ka qayb galeen islamarkaana la isla gartay in dib loo dhigo diiwaangelinta guddoomiye waxa uu sheegay inay tallaabadani ka jawaabayso marxaladda abaaraha ee dalka ku jiro geesta kale guddoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye muuse biixi cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in qodobada la isla qaatay ay ka mid tahay in aanu go-aankani khusin doorashada oo wakhtigeedii lagu qabanayo balse diiwaangelinta uun la hakiyey inkastoo guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo mas-uuliyiin kale oo xisbigaasi ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen kulanka haddana guddoomiye ku-xigeenka xisbigaasi axmed muumin seed oo warbaahinta la hadlay ayaa warbaahinta u sheegay mowqifka laysla qaatay mid ka duwan saddex gobol baa hadhay xukuumaddu iyadoo markii horena ka cagijiidaysay diiwaangelinta waxay maanta soo dhigtay in saddexda gobol haray dib loo hakiyo annagu ka wadan ahaan mowqifkaygii waan gudbinay arrinkaana waanu diidnay mana aqbalino wax dib loo dhigayaan ma jiro sababta aan u diidnay waxa weeye diiwaangelintu saddex gobol bay ka soo dhacday burcay ka bilaabantay abaar bay ahayd bowramaa ku xigtay abaar bay ahayd dhimashaa dhacaysay waxaanu dadka ku qasbaynay in diiwaangelinta waa shaaqaarana la qaato oo labadaba la iska rabado annagu waxaanu go'aaminay in gurmadka iyo diiwaangelintu iska rab socdaan waxaanu annagu ku boorinayna kubishka doorashooyinka qaranka inay shaqadoodii khamiista ahayd ee diiwaangelintu hargeysa ay ka bilaabaysa in sideeda u wataan walow aanu warbaahinta la hadal guddoomiyaha golaha wakiiladu haddana waxa xusid mudan in mas-uuliyiintii warbaahinta la hadashay ay iska daba mareen in guddoomiye ciro uu la qabo mowqifka in dib loo dhigo balse xisbiga uu guddoomiyaha ka yahay uu ka aragti duwan yahay waxaa sidoo kale isna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan oo sheegay inay gola ahaan go-aankaasi kala midaysan yihiin golayaasha kale ee qaranka diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka qaranka oo bilihii u dambeeyey ka socotay dalka islamarkaana ka soo qabsoontay gobolada qaarkood ayaa la filayay in khamiista soo socota ay ka bilaabanto gobolka maroodijeexa hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa